galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab sabti ah bisha agosto waa labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulankii ugu dambeeyey muddadii afarta sano ahayd ee uu jira ku yeeshay magaalada muqdisho waxaa muddada xilka golaha shacbigu ku eg tahay marka la dhiso golaha shacabka bedeli lahaa marka saas daraaddeed war xumow iga daaya baarlamaankan wuu jirayaa ilaa iyo baarlamaan kale ka yimaado warkaha caddaada marka bar dambe aanu dhaqlin baarlamaankaas axeen waxaa faafinta rasmiga ee jamhuuriyaddana waa loo diray madaxweynaha wuu saxeexay
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan carwadii buugaagta ee maalmahan ka socotay magaalada muqdisho
waxaa hadda muxuu ahay abaabulkeedii oo xoog la us maktabadii qaranka in dib loo furo matxafkii in dib loo furo dhammaan mashaariic iyo tiyaatarkii in dib loo dayactiro dib loo hagaajiyo mashaariicdaasoo dhan hadda kuwa soo socda oo wakhtiga soo socda ugu horeeya waaye
qodobadaas iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ayaad goordho maqli doontaan balse marka hore warkii dunida
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankiisii ugu dambeeyey muddadii afarta sano ahayd ee dastuuriga ahayd ee uu haystay mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in baarlamaanka uu jiri doono ilaa iyo inta baarlamaan kale laga soo dooranayo si looga fogaado firaaq dhinaca hay-adaha sharci dejinta ah oo dalka ka dhaca baarlamaanka waxa uu soo bandhigay maanta filim documentary ah oo muujinaya waxqabadka baarlamaanka ee muddadii afarta sannadood ahayd ee lasoo dhaafay waxa uu ka hadlay mudanayaashii naftooda ku waayey iyagoo gudanaya xil qaran muddadaasi waxayna go'aamiyeen inay meydka allaha u naxariisteen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed cali samatar oo xalay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala gobolka virginia ee dalka maraykanka in lagu in la geeyo muqdisho oo aas qaran halkaasi loogu sameeyo geerida allaha u naxariistay jenaraal samatar oo siddeetan iyo shan jir ahaa ayaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha mudane cumar cabdirashiid iyo wasiirka gaanshaandhigga jenaraal cabdiqaadir sheekh cali diini
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa lagu wadaa inuu isniinta soo socoto uu gaadho dalka kenya halkaasi oo kadibna uu uga sii gudbi doono waddamada nigeria iyo sacuudi carabiya john kerry waxaa lagu wadaa inuu kulan la yeesho madaxweynaha kenya huru kenyatta oo uu kala hadlo xaaladda xaaladaha wadamada suudaanta koonfureed iyo soomaaliya markaa kadibna wuxuu u safri doonaa wadanka nigeria oo kula kulmi doona madaxweynaha wadankaasi moxamed buhari oo wadankiisa uu ragaadiyo musuq maasuq iyo hoosu dhac dhaqaale iyo weliba khatarta ka imaneysa ururka boko xaraam boko xaraam ayaa mas-uul ka afduubka sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka loo geystay ilaa saddex boqol oo gabdho ah oo laga afduubay iskuul ku yaala magaalada jibok sidoo kale boko xaraam waxay lug ku lahayd dagaalka socda muddada toddobada sano ah ee ku dhinteen in ka badan labaatan kun oo qof john kerry waxa uu arbacada iyo khamiista uu joogi doonaa waddanka sacuudiga halkaas oo kula kulmi doono hogaamiyaasha qaranka ee waddankaasi iyo weliba hogaamiyaasha gacanka waxaa kaloo la kulmi doonaa xogyaha arrimaha dibadda ee britain iyo ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan waddanka yemen iyagoo ka wada hadli doona colaadda waddankaasi musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka donald trump ayaa isku dayaya in codka dadka madow ee maraykanka inuu ka soo weeciyo isagoo sheegay in dimuqraadiga sida clinton oo kale codadka afrikan amerikanka ay u qaateen dhaxal hadal uu ka jeediyey magaalada demondale ee michigan ayuu trump tusaale ahaan usoo qaatay detroit oo boqol iyo konton kilomitr bariga ka jirta magaaladaasi demondale halkaas oo uu sheegay in dimuqraadigu ay dayaaceen waxa uu yidhi kuwani dhibaatada ku jira waxaan dhihi lahaa maxaad ka waayeysaan tijaabinta wax cusub sida trump oo kale isagoo sii wada hadalkiisii ayaa waxa uu yidhi waxaad ku nooshihiin faqrinimo iskuulladiinnuna ma wanaagsana shaqo ma haysataan konton iyo siddeed boqolkiiba dhallinyaradiinnu waa shaqo la-aan maxaad luminaysaan
haweeney ayaa gobolka galbeedka waddankani maraykanka ku yaala ee california lagu xukumay in ka badan afar sano oo xariga kadib markii lagu helay inay maleegaysay in mishiinada diyaaradaha dagaalka iyo kuwaan duuliyaha wadan iyo macluumaad kaleba ay u dhoofiso dalka shiinaha war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa lagu sheegay in haweeney- haweeneydan oo afartan iyo shan jir ah laguna magacaabo wensiman oo sidoo kale loo yaqaano wensiman kana soo jeeda magaalada san diego oo lagu helay dembigaasi sagaalkii bishii juun dacwad oogista ayaa sheegay in gabadhaasi intii u dhexaysay labada kun iyo koob iyo tobankii labada kun iyo saddex iyo tobankii ay xiriir la samaysay nin ku sugan wadanka shiinaha oo lagu magacaabo zan shien ninkaasi oo ay maleegayeen qorshe wadankaasi loogu dhoofinayo mishiinada diyaaradaha f soddon iyo shan f labaiyo labaatan iyo f lix iyo toban iyo weliba diyaaradaha duuliyaha wadin ee drowniska loo yaqaano haweeneydaasi ayaa la sheegay in ay la xidhiidhay ninkaasi ku sugnaa wadanka shiinaha oo la aaminsan yahay inuu yahay basaas dhinaca teknolojiyada oo u shaqeeya dalka shiinaha oo la sheegay in shaqadiisu ay tahay inuu soo minguuriyo xogta ku taa- ku saabsan farsamada teknolojiyada uuna u gudbiyo milatariga wadanka shiinaha halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goordha waxay noo soo socdaa warbixin ku saabsan kulankii baarlamaanka ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho balse marka hore isla magaalada muqdisho shalay waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhigii bugaagta ee maalmahanba ka socday magaalada bandhigaasi oo lagu soo bandhigay in ka badan ama ku dhowaan dhehe ilaa saddex kun oo bugaaga kumanaan kun oo qofna ay kasoo qayb galeen ayaa wuxuu muujiyey in dhinaca kale ay dib u soo kabasho sameyneyso magaalada muqdisho warbixintan waxaa noo soo dirtay weriyahayaga sayidna abubakar bandhiga caalamiga carwada buugaagta oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa qorayaal soomaaliya ajanabi isugu jiray ay kusoo bandhigeen buugaag ay qoreen kuwaas oo ka hadlaya dhaqanka suugaanta arrimaha jacaylka iyo weliba siyaasada dalka naciimo abwaan qorane ayaa bandhigan kaga qayb gashay buugga qoys ilaa iyo qaran oo ahaa keedii ugu horeeyey oo ay qorto oo ka hadlaya isku xirka qoyska iyo qaranka mawduucan waxaan ku doortay in aan qoro aan waxaynu u baahannahay dalku inuu xasilooni lagu soo dabaalo aan haddii la waayay xal kale oo aynu ku soo dabaali karayni xasilooni waxaynu u baahannahay inaynu horta marka hore ah, qoys ahaan soo dhisano waayo waxa la dhahdaa marka qoys wanaagsan la hela ubad wanaagsan la hela markii ubad wanaagsan la helana waxaa la helaa umad ah, dhinac walba iskaga dheeli jiran markaas ayaa la heli karaa ah, qaran idibadiisa u taagan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gabagabadii ka qayb galay bandhiga caalamiga ee buugaagta ee magaalada muqdisho ayaa iibsaday qaar ka mid ah buugaagtii lasoo bandhigay waxaana uu xusay in bandhigan uu tusaale u noqon doono soomaaliyada cusub mustaqbalkeeda maruu ka hadlayay bandhiga waxaa aad iyo aad farxad weyn aniga si gaara ii taabatay ah in sanadkii labaad bandhigga bugaagta ee magaalada muqdisho kaa keliya ma ahane in bugaagta lasoo bandhigay intooda badan ay bugaag soomaali ay yihiin oo ku qoran ee muxuu ahay afka soomaaliga annay qoreen dad soomaali ah waa farxad dheeri ayadan waxay tusinaysaa ama dhiirigelinaysaa taas ee, qorista ee, qofku waxa uu maskaxdiisa ku jira ilaan maskaxdaada qof aqrin karta ma laha laakiin markaad qalin iyo warqad inta qaadato aad qorto waa la aqrin karaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa inuu akhristo buugaagta ee noocyada ay yihiin waxaana uu sheegay in inta badan uu aqriyo buugaagta ay qoreen hogaamiyaasha caalamka waxaana uu tilmaamay inuu ku tala jiro inuu qoro buug marka uu ka fariisto siyaasada dalka maadooyinkii aniga takhasuskayga ahay hadda wax badanoo ka mid ah ma aqriyo runtii bugaagta maantaan aqriyo kuwa siyaasadda kuwa horumarka kuwa nabadda iyo xalinta khilaafaadka kuwa maxaanku idhahdaaye eh, dowlad dhisidda iyo bugaagta ka hadlaya experiensiga ama waaye aragnimada ummadaha isbeddelka sameeyey hadda ka hor aan sheegay hogaamiyaal caalami ah oo dalkooda isbeddello waaweyn ku sameeyey maalintii ay hogaanka qabteen iyo maalintii ay ka tegayeen iyo maanta dalalkoodii ay yani isbedel weyn oo la muuqan karo ka muuqdo waayo aragnimadoodiina waan afriyaa intaa waxaa ii dheer oon dhex gashadaa bugaagta sugaanta soomaalida ka hadlaysa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso inay dib u yagleesho madxafka qaranka si loo horumariyo qoraalka iyo akhriska afka soomaaliga islamarkaana loo baahayo cilmiga iyo aqoonta waxaa hadda muxuu ahay abaabulkeedii oo xoog la u soco maktabadii qaranka in dib loo furo matxafkii in dib loo furo dhammaan mashaariic iyo tiyaatarkii in dib loo dayactiro dib loo hagaajiyo mashaariicdaasoo dhan hadda kuwa soo socda oo wakhtiga soo socda ugu horeeya waaye hadda wixii ka horreeyey waxaa laga yaabaa inaanaan lagu fikiri karinoo soomaaliya hadda iyo wixii ka horreeyey waxay aad ugu mashquulsanayd siday u fariisan lahayd bandhigan buugaagta waxaa dhanka kale berber socday doodaya casharo ku saabsanaa arrimaha dhaqanka iyo jaceylka waxaana dadka sanadkan lagu martiqaaday ka mid ahaa labada tababare ee isu dhaxay axmed jawhari bilaal iyo hibo cumar oo ka yimid dalka baritain kuwaas oo casharo ku saabsan guurka xulashadiisa iyo sida lamaanaha isu doonaya ay farxad ugu wada noolaan lahaayeen kasoo jeediya halkaasi waana midda sida gaarka ah xiisaha ugu yeeshay inta dooduhu socdeen sanadkii horaan imiday oo aad meesha igu aragtay marka waxaan ballan qaaday ahayd sanadka dambe inay soo raacaysa xaaska annaga waxaan ka shaqaynaa qoysaska iyo horumarintooda isfahansiinta lamaanaha si aan u helno ilmo qurux badan oo wanaagsan kabacdina ay u noqdaan jiil wanaagsan iyo bulsho wanaagsan sanadkan wuxuu sanadkii hore kaga duwan yahay kow sanadkii hore bilow buu ahaa sanadkanna waa sanadkii labaad sanadka hore dad tiro badan ma imaanin maanta dad aad u tiro badan ay yimid sanadka hore dhalinyaro badan oo wax qortay ma jirin sanadkan dhalinyaro badan oo wax qortay ayaa jirta oo oo luqada af soomaaliga ku qoray gaar ahaan oona aad ugu faraxsanahay runtii inuu qofku ku faano luqadiisa diintiisa ahaantiisa waa waxaan u soconno ee aan rabno dadkeenna meel kastay caalamka joogaan in aan gaadhsiino axmed jawhari oo aada uga ololeeya guurka ayaa dhanka kale ka mid ahaa shakhsiyaadka su-aalaha weydiiya madaxweynaha taa oo ka duwanayd dhammaan waxyaabihii la weydiiyey islamarkaana madadaalo ku badashay jawiga bandhiga iyo habsame u socodkiisa soona jiidatay dadkii goobta ku sugnaa inkastoo ay ka quslisay madaxweynaha qudhiisa maadaama si gaar ah madaxweynaha ay u qusaysay ashaydu waxay tahay su-aal aad u dhib badan kow in la isjeclaado waxaan filayaa xarumo badan in akhriska loo furo laakiin dadku si ay nabad u helaan waxa iiga horraysa inay isjeclaadaan horta ma jiraan xarumo la isku jeclaado oo dib loo barto in la isjeclaado qaybta u dambaysa ee su-aasha mudana madaxweyne nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam tahaaduu taxaabuu hadyaddii kuugu dambaysay xaasaskaaga aad siisay goormay madaxweyne xasan sheekh oo ka jawaabaya su-aashaasna waxa uu yidhi
waraade maalin kasta anigaba hadiyadoo ag fadhiyee maxaaba muxuu ah hadiyadda aniga iga weynoo jirta waa maxay anaa hadiyada awoowe iyo maxaan korahayaan anigu ahay hadda muxuu ahaay intaasaana tilmaam u ah guurkayga siduu u waaray aniga iyo ayeeyadiina weli waa isla jirnaa waa joognaa marka taasaa daliil la taaban karo waa in meesha jacaylna uu ka jiray wanaagna uu ka jiray sannadihii dheeraay ee la soo wada jiray laakiin xaqiiqada waxay tahay oo hooyo kasta iyo aabba kastoo soomaaliyeed ama hadda jira ama kuwa biri hooye aabba noqon doonaba aan runtii taladaan siina waxay tahay caruurtaada mustaqbalka sida ay dhaqankooda iyo qofnimadooda uu noqonayo waxay ku xidhan tahay cilaaqaadka hooyada iyo aabbaha ka dhexeeya si kastoo ay ahaato waa sanadkii labaad oo la qabto bandhigan iyadoo ay kasoo qaybgaleen dad kala duwan oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa shaqsiyaad sanadkii hore ka qaybgalayaal un ku koobnaa hase ahaatee sanadkan ku dhiiraday inay qorayaal isku bedelaan taa oo dhiira gelisay boqolaal dhalinyaro ah oo bandhiga timid kuwaas oo rajeynaya in sanadka dambe buug ay qoreen ay iyaguna lasoo shirtagaan goobta kadib markii ay arkeen dad haldhooro ah oo bulshada wax badan kusoo kordhiyay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
dhegeystayaal halkaa weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo oo idinkaga imaaneysa washington waxaa haddana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee salaamaha iyo muusiga ibraahim xasan daandurey iyo sahle cabdixmed ayaa inala socodsiinaya
ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa hagaaga zahra dhambaalka wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi faarax xuseen iyo waxay idhahdeen firdowse cali samatar iyo aabe cali samatar amiin iyo aabe xasan samatar amiin iyo hooyo dahabo yuusuf kuule cabdi maxamuud samatar iyo cilmi xasan samatar hooyo raaliyo cabdulle macow iyo khaliif cali jumcaale iyo maxamed goobey amiin iyo warsame ibraahim guuleed iyo waxay idhahdeen daadir ciise waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay tahaniyad aroosba ay gaarsiiyaan iyo heestan cabdulaahi maxamuud samatar iyo xamdi cali samatar oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gobolka hiiraan magaalada beledweyne xaafadda kooshin waxaanay leeyihiin guurkiina guur kheyr qaba allaha ka dhigay ee baneed kala sii wabad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aabo macalin cabdulqaadir hooyo kaltuumo maxamed nuur maxamed macalin cabduqaadir maryan macalin cabduqaadir iyo dhammaan reer macalin cabduqaadir waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan ayaa la yidhi raaxo macalin cabduqaadir iyo xasan xaaji cumar oo gabar ay ugu dhalatay magaalada xudur ee gobolka baay xarunta u ah gabadhaas waxaa loo bixiyey zuhuur xasan cumar waxaan leenahay zuhuuray noqotay dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda ayaa la yidhi ducadii abidle aqoon jiray soomaaliya ayaa loogu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ee soo barbaar waa tahay zahro waxaa dhabbaalkan uu naga soo gaaray sheekh axmed sheekh maxamed shooble iyo xaaskiisa iyo ilmahooda iyo axmed maxamed sarxaan iyo waxay idhahdeen xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabduqaadir maxamed axmed shiino iyo xaaskiisa iyo ilmahooda iyo doctor cabdiraxmaan maxamed axmed cadaane iyo xaaskiisa iyo ilmahooda injineer cabdirashiid maxamed axmed xaaskiisa iyo ilmahooda iyo sucaad maxamed axmed iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen maryan maxamed axmed duqeeda iyo caruurtooda iyo zeyne maxamed axmed iyo caruurteeda iyo maxamed cusmaan cabdulaahi bakistani loo yaqaanay xaaskiisa caruurtooda iyo axmed cusmaan maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiqaadir cusmaan maxamed iyo xaaskiisa iyo ilmahooda waxaana ay dhammaantood kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan doctor maxamed cabdulaahi ciise iyo waxay yidhaahdeen aamina cabdulqaadir maxamed oo arooskooda uu ka dhacay taleex degmada hodon ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskan allah ka dhigo mid aada bashbashi barwaaqo aad kala kulantaan aamin ayaan leenahay waa sidaasi haatanna hambalyo aroos oo kale ayaa gacanteeda kusoo dhacday ibraahimow waxaana lagu bilaabay maxamed bedel maxamed maxamed ibraahim cabdi cabdirashiid bila xasan cabdinuur bila xasan faarax axmed sahal cabdiweli irshaad cabdi xasan rashiid khaliif falis deeqow maxamuud xuseen rashiid cabdulaahi kaltuumo maxamuud maxamed maryan shuuriye maxamed yaasiin maxamuud yarow maxamed cabdulaahi cabdi sabaax ayaa layiri dhammaan asxaabtaasi sabaax waa ku salaamaya waxa ay tahniyad kal iyo laaba hawada u marinayaan ayaa la yidhi arooska maxamed keyse xasan iyo aamine saalax idriis oo taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishan sideedaad aynu ku guda jirno ee isla sanadkan uu ka dhacay aqalgalkooda dalka maraykanka gaar ahaan gobolka colorado ayaa la yidhi magaalada greenley noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela zahro bal heesta ugu horreysa noo soo qabo maalmaha qalooca haddii ayka maruuraan hee waa muraayad waayuhu waa hagaag xasan aadan samatar waxaan filayaa inaad garateen heeskaasi ku soo dhowaada
sida mayra حسام اشرب من التسيير مرباي سيدة مايرة والدوا مسام اشرب من التسيير مروحا إلى داس إذا أي مرعورك علمي موت كلاتي مقار صار تعيدا يا غالي شراي مربان الموت شرادي ما بحذوذو مو قيد الله أركان بيزيان مقنعي Caso marhala dut Amigo caso mare Mahpuran dulkeniyo Manahan ka ashata Ayan man sa kahuro Mahiga ko igudi Ayan man sa kahuro Mahigang tuloy-guni ay ang magsagkaro. Mahigang tuloy-guni ay ang magsagkaro. Mahigang tuloy-guni. وياها مسلوكة عديوكا مذوية هي وأموري دبار عشرة مطيعي وياها مسوكة عديوكا مذوية هي وأموري ديبا عشرة مرتيعي مربان موضا سعيدا عذويقا مهوبي وبليك ذويا مروحا إلى دارك نفسي سموي
maalmaha iyo codkii xasan aadan samater ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa markana noo baaqaya dhammaan reer sheekh maxamed suulow iyo dhammaan reer dhabar jaamac iyo waxay yidhaahdeen reer cabdiraxmaan sheekh maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan iyo axmed nuur cabdiraxmaan iyo ubax cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen injineer borow iyo naste xersi iyo maxamed yaasiin iyo cabdulaahi maxamed iyo raage cabdi qaadir nasrakiin jacfar bashiir iyo hindiye dhaqane iyo deeqo bacaluul iyo cibaado warsame waxayna hambalyo jecelyihiin inay u daraan maxamuud dhakhare cabdiraxmaan iyo khatra cabdulaahi maxamed oo isku meersada doolow degmada wardheer waxay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaa leenahay meerkaasi allah ka dhigo mid u horseeda bashbash iyo barwaaqo iyo Na- guur kheyr qaba waa sidaasi tahniyad kaloo aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday ibraahimow naadiye cali cilmi iyo caruurteeda xamse warsame samatar sagal ilhaan iyo abtiyaashe cumar siidow iyo qoyskiisoo dhan waxaanu kala joognaa ayaa la yidhi colombos denmark jabuuti australia iyo meelo kale waxaan tahniyad u direynaa ayaa la yidhi cali cumar siidow iyo xamdi cabdirashiid oo ku aqalgalay dhowaan gobolka ohio waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara ubad kheyr qabana alla uu kala siiyo warqadaasi sida yaree loo xardhay ee loo qurqurxiyey iyo maaragta dadka yaree ku qoran ayaanba ka helay ayaad leedahay waa yahay cajab dhambaalkan zahro waxa uu ka yimid cabdi cusbaan gele iyo axmed maxamed ismaaciil faliid iyo sacad siciid maxamed aar iyo cabdiqani diiriye yuusuf iyo cayduruus sheekh cumar macalin geedi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo siciid ismaaciil shaqale iyo qadar xuseen cali axmed maxamed cusbaan cabdixakiim maxamed xaashi iyo maxamed ibraahim axmed iyo cali ismaaciil axmed nadiif iyo axmed aadan xuseen sharmaake xirsi yaasiin iyo waxay yidhahdeen saciid cusmaan cumar iyo faa'iza cabdiraxmaan cabdulaahi iyo ridwaan maxamed xasan axmed maxamed ismaaciil cagayare iyo cali siciid maxamed iyo maxamed ciise cali iyo xamse maxamuud maxamed waxaana dhammaantood ay jecel yihiin bogaadeen in ay gaarsiiyaan maxamuud warsame axmed iyo zahra saleebaan maxamuud oo ku aqalgala bay yidhaahdeen burco waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan iyo ubad qeyr qabeen oo eebada kala siiyo na waa idinkugu ducaynaynaa waa yahay ayaan leenahay dhankii heesaha ayaan zahroy markaana aan kaa booba mar labaad ma iga yeelaysa ibraahimow mar horeba gacantan u taagtay waxaa laga yaabaa in- inaad igu qabsato laakiin waa kaasii boobaya idey idey igaaryow idey alaabaa jidka ii taal umaaya isugayse gabar yaroo cajiin imaaw wado imaaw agtay iyo imaaw haye gabar yaroo cajiinkii loo diray oo makiinada iyo xaafadda dhexdooda ciyaal ciyaalnimadaadi makugu soo dhacday ibraahim kolleyba oo aan heeskan heestaas maqli jirin baan leedahay haa kaamu yeeli zahro heestaas haddee soo baxday waaba la qaadi jirtay see waay aa lagu celceli jiray Ibr- ibraahim malaha anigaa kuwii hadeera marka waa tahay codadkii axmed naaji iyo faadumo qaasim
Yeah.
waa hagaagii daiday intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkana zahar wuxuu naga soo gaaray cabdiraxiim ciise cadow iyo liibaan cabdi cali iyo maxamed abuukar macda cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala iyo cabdinaadir xuseen iyo yaxye cali faarax iyo mustaf war cadeeye iyo fartuun axmed xasan iyo maxamed cabdulaahi cabdi sabaax iyo waxay yidhahdeen cabdiweli xasan jimcaale cawke iyo dhammaanba waxay yidhahdeen maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan ismaaciil mukhtaar cumar iyo sacadiya maxamed nuur oo ku aqalgalay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waalaha ubad keyr qabana uu eebba kala siiyo aamin ayaan leenahay warqad qurux badan ayaa gacanteeda kusoo dhacda hase yeeshe dad aad u fara badan ay ku qoran yihiin intaan ka gaarna bal aan eege ambasadar waxaa lagu bilaabay abti cabdulaahi aadan axmed oo loo yaqaano safiir cabdulaahi koonko iyo caruurtiisa meel kastoo ay joogaan dunida abti axmed aadan rayid iyo xaaskiisa sharafta badan ayaa la yiri habar yar zahro faarax iyo caruurteeda ku nool wadanka jarmalka caasimadiisa baarliin habaryar faadumo aadan iyo caruurteeda hooyo khadro aadan axmed iyo caruurteeda maxamed cilmi raage iyo reerkiisa ifraax cilmi raage iyo xaajigeeda iyo caruurteeda ayaa layiri muno cabdulaahi muno cilmi raage iyo caruurteeda suleyqo cilmi raage ayaan cilmi raage iyo xaajigeeda alxaaji ayaa layiri abuukar mubaarag falis cilmi raage xamde cabdulaahi raage ditoreso shaadiye cilmi raage dhammaan reer cilmi raage iyo qaraabo kaloo aada u fara badanba oo kala jooga dunida dacaladeeda ayaa la yiri waxa ay tahniyad hawada u marinayaan ibraahimow cabdinaasir cilmi raage iyo xaaskiisa hibo dhalaal oo dhowaan wiil uu ugu dhashay ayaa la yiri wadanka imaaraadka carabta tobankii bishan agosto aynu ku guda jirno waxaanu leenahay allaha ka dhiga kii dalkiisa dadkiisa waalidkiis iyo dhammaan ummadaba anfaca dhambaalkan habalyadana wuxuu naga soo gaaray aabo cusmaan maxamed axmed oo ku magac dheer shaaluuco iyo hooyo aabe cusmaan maxamed axmed shaaluuco iyo hooyo maryan siciid weyrax iyo cabdi cusmaan shaaluuco iyo waxay yidhaahdeen farxad cusmaan shaaluuco iyo cabdirashiid cusmaan shaaluuco iyo faadumo cusmaan iyo nageeyo cusmaan iyo farxiyo cusmaan iyo faadumo cusmaan iyo mahado cusmaan iyo muxubo cusmaan iyo qaali cusmaan iyo dhuuxay cusmaan shaaluco iyo shaaco cusmaan iyo isbahaan cusmaan shaaluco iyo aabe maxamed aadan xaashi iyo hooyo khatre jaamac faarax iyo ilhaan maxamed aadan iyo cabdi faarax maxamed aadan iyo waxay yidhahdeen juweriya maxamed aadan iyo asbe maxamed aadan iyo xani maxamed aadan iyo nimco maxamed aadan waxa ay jecel yihiin dhammaantoodba inay taaniyad u diraan cabdirasaaq maxamed aadan iyo deeqa cusmaan shaaluco oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur kheyr qab ah inuu idiin horseedo meherkaasi ayaan eebeeda kaga baryanaa aamin
waa hagaag ibraahimow bal dhankii heesaha xaggaaga dhegeystayaashan ayaan zahra u soo qabanaynaa hees halkudhigeedu uu yahay balgaro waxaa wadajir ugu luqeynayaa cabdulqaadir xasan nageeye iyo aamine feer
adigaygu girto golxabada faysi oo ilagaday gudumo gudubtayda qaadi marka markaan gaari gaadha marka markaan gaari gaadhaad bigcir mara rawliyo goliga cararte goliga cararte allahi gargaare allah allah allah gargaare imanad garaabine balgaro balgaro balgaro balgaro garooqso halkii adigaysa gulaygu keene halkii adigaysa gulaygu keene godkan ku qaadayo gabibanka tuule igaro igaro igaro igarow haygoyne waxaan nahay dadka xale
markaan ku godoomay naftu gebi dhacayseen hugula la hawgo wadigii gowrshe gacalnimo ilaawe geestayga dhoofi ambaa aniguba guulaysto aniguba aniguba guulaysto iga gurjacaylo wigelin cilaari nafsigan gadiyeyba nafsi nafsi nafsi nafsigan gadiyeyba hagidada ku sohay balgaro balgaro balgaro balgaro garwaaqso halkii aad waa hagaag intaasina aan kaga gudubno cododkaasi baxsan ee cabdulqaadir xasan nageeye iyo aamino feer bal haatanna aan eego dhinacii waraaqaha dhanankeyga waxaa haatanna aan hayaa hooyo sacdiyo barre hooyo markabo sheekh mursal cabdirasaaq salaad haajir faadimo salaad haajir cabdulaahi salaad haajir cabdulqaadir salaad haajir faynuuso salaad haajir aabo axmed haajir iyo aabe xasan sheekh madkeer eedo shariifa sheekh madkeer hooyo ruqiyo bare abti maxamed maxamuud doctor arabe ayaa lagu naaneysaa dabcan hooyo luul garey hooyo muxubo maxamuud cumar rashiid cabdirasaaq gees dheere cabdiweli cabdirasaaq gees dheere raage maxamuud gees dheere qadar maxamed gaayaco dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad aroosa u direen ayaa layiri aamina xasan sheekh madkeer iyo maxamed xasan geedi oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda madiino haye ibraahim waxaan leenahay arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan iyo owlaad qeyr qabta inuu eebada kala siiyo dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ibraahim xaaji maxamed nuux waxa uu joogaa sacuudi arabiya wuxuuna jecel yahay inuu halkan taaniyad uga diro cabdulaahi axmed salaad iyo sabriin cabdi oo meherkoodu uu ka dhacay buurweyn gobolka hiiraan waxaana uu leeyahay ducada waa xaggiina waxaan leenahay meerkiina ku raaxo badan inaad kala kulantaan ayaana beed kaga baraynaa waa hagaag waxaa sidoo kale gacanteeda mar kale ku soo dhacay tahniyad waxaana la yiri marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan daadihiyaasha barnaamijka muusigiyo salaamaha hambalyada iyo heesihii waa yahay si gaara soomaali v o a daadihiyaashooda ayaa la yiri waxaa tahniyadan diraya aabe maxamed nuur maxamed aadan hooyo ambiye maxamed isaaq ayeeye cibaado maxamed ayeeye cibaado ibraahim xuseen abaayo faadimo maxamed xareed abaayo shukriyo maxamed nuur abaayo shankuuran maxamed nuur ayaa layiri ciise maxamed nuur yuusuf maxamed nuur cabdulqaadir maxamed nuur maxamed yariiso maxamed nuur fardowse xasan cabdinuur hooyo diinley maxamed isaaq hooyo xalwo cali warsame hooyo caasho cali xasan abti cilmi cali warsame dhammaan dadkan oo kala jooga muqdisho baydhabo iyo sweden waxa ay tahniyad u dirayaan ibraahim maxamed nuur iyo fardowse yuusuf maxamed oo ku aqalgalay magaalada baydhabo waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hele aamiin ayaanu u raacinaynaa waxaa noo baaqayaa dayib maxamuud sheekh iyo xaaskiisa sucaad baliil iyo waxay yidhahdeen yaasiin maxamuud sheekh iyo xaaskiisa farxiyo cabdi xasan istaahil maxamuud sheekh iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda cartan rooble iyo khaali maxamuud sheekh iyo caruurteeda iyo cabdulaahi maxamuud sheekh iyo xaaskiisa fahdi cali cadow iyo saciido maxamuud sheekh iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda cabdulaahi maxamed iyo cabdinasteex maxamuud sheekh iyo xaaskiisa fardowso maxamed cali iyo xaawo barne maxamuud sheekh iyo seegeeda yuusuf muxudiin garcade iyo cabdirasaaq maxamuud sheekh iyo cabaas maxamuud sheekh iyo ubax cali sheekh iyo waxay yidhahdeen seegeeda saalax cali maxamed iyo farxiyo xaaji cawle iyo seegeeda iyo daa'uud xaaji cawle iyo xaaskiisa safiyo cabdulaahi gabayre iyo muxudiin xaaji cowle iyo xaaskiisa wiilo cali ciid iyo waxay yidhaahdeen adeer cali jabshe iyo deeqo cali jabshe iyo seegeeda yaasiin maxamed cabdi iyo cabdirashiid cali jabshe iyo canab cali jabshe iyo deeqo xasan cabdi iyo xaawo cabdinuur iyo seegeeda axmed nuur xaaji cilmi waxaana jecel yihiin inay tahniyad iyo heestan bagaarsiyaan cabdulaahi salaad maalin iyo aamino maxamuud sheekh oo arooskood uu ka dhacay minneapolis dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin arooskan waxaana bid kaga baryaynaa in aad noqotaan kuwii ubad qeyrqaba uu eebba kala siiyo oo isku waara daar haye bal noo soo qaba heesta xigta kalgacaylku waa ciidan cisilahoo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa intaan soo rogaal celinno aan casuuno labadeenna
codkii macanaa ee run xadi
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa cunay qalbiga maydha naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto wacaanayo naba waa gobiyo caadkeede waa gobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu waa gobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu kalgacaylku caaweeye waa calafka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka kalgacaylku caaweeye waa calafka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa cunay qalbiga maydha
heestaasi codkii macaana ee run xaddi haddaan intaasi kaga gudubno dhinaciiyo dhambaadada ayaan ku noqonaynaa zahar haye waxaa la yidhi v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ah arooska waxaa diraya ayaa la yidhi tahniyadan hindiyo dhaqane iyo xaawo xasan iyo raxmo xasan iyo liibaan aadan barre iyo xasan iyo cabdulaahi xasan iyo maxamed xasan iyo cabdiwahaab maxamed iyo suleymaan xasan baruuke iyo mako kerow dhammaan dadkan waxay tahniyo toosa u dirayaan arooska iyo aroosada kala xaawo cabdulaahi samow iyo aadan aadow maxamed oo arooskood uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaana magaalada wajeer ducada waa xaggiina ayaa la yidhi waqooyi bari kenya ayayna ka timid tahniyadaas ibraahim arooskaasi aan leenahay allaha ka dhigo kii lagu nagaado oo owlaad qaar qabtana uu ibo kala siiyo waxaa noo baaqayaa nuuro muuse cabdalle iyo seegaada maxamed cabdinuur iyo cali cabdinuur iyo xaaskiisa iyo jaamac xasan xaaji iyo daa'uud cabdinuur iyo zaare xaaji cilmi iyo seegaada maxamed saalax iyo khatre maxamed mire iyo seegaada waxay yidhaahdeen siciid jabdhurwaa iyo nasro shire sheekh iyo seegeeda khaalid iyo deeqa cabdulaahi iyo seegeeda iyo luula cali cadde iyo seegeeda cabdiraxmaan ciise iyo ifraax ibraahim sheekh iyo farxiyo cali sheekh iyo seegeeda mursal iyo waxay yidhahdeen cambaro maxamed dhugalle iyo cabdi xasan sheekh iyo xaaskiisa shukri maxamed xuseen iyo caasho xasan iyo seegeeda muxudiin dheere iyo bashiir xasan iyo xaaskiisa naciimo tuur bire iyo faadumo xaaji iimaan iyo mahdi xaaji iimaan iyo xaaskiisa binti hilowle nuur iyo muuno mahdi xaaji iyo cadaawe xaaji iimaan iyo dhammaan reer sheekh axmed caraay iyo waxa ay yidhaahdeen reer cali barre iyo reer salaad maalin iyo reer axmed sabriye iyo reer cawle iyo reer xaaji yaasiin iyo reer cabdinuur iyo reer xaaji iimaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan taaniyad iyo heestan ay gaarsiiyaan cabdulaahi salaad maalin iyo aamino maxamuud sheekh oo ku aqalgalay minneabolis dalkan maraykanka oo ay leeyihiin arooskiina aamin annaguna aamin ayaa lena waxaan maqli jira arooskeena aamiin umbulawiila aamiin ya bal aan akhriyo midaan haatan aabadeeq heybe xasan zaki hej farjar ayaa loo soo gaabiyey xuseen xasan iyo xaaji dabcan intaba wuu noqdaa magacaasi jaamac cabdi cusmaan seed cabdi cusmaan xaaji ilyaas nuur cabdi faadumo maxamuud cabdalla maxamed maxamuud cabdalla xamse aadan shukri injineer caawke xaaji lacag ayaa la yiri xamuud faarax ruqiyo asma zahra dadkaasi waxa ay hambalya hawada u marinayaan ayaa la yiri mubaarag deeq heybe xasan iyo marwo xamde ismaaciil cilmi in yar oo tixa ayaa gadaal laga raaciyay waxaana jeclaystay inaan ugu daray bal aan eego caashaqa ku diirsada muxubada ku doogsada darmaqura ku wadalada isna daadaheeya oo noqda uliya diirkeed cajab waxaan leenahay isku diirkeed waa tahay ibraahimow barnaamijkiina intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa balse dhagaha dadka aan uga tagno mid ka mid a heesihii qaraamiga
thank you
waa tahay dhegeystayaal heestaas heestaas waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha haatanna aynu ugu dib ugu laabanno sidii aad warkaba ku maqlayseen maanta waxay ku eg tahay afar sannadood markii muddadii dastuuriga ahayd ee baarlamaanka soomaaliya kulankoodii ugu dambeeyey ayayna yeesheen inkastoo baarlamaanku ay sheegeen inay sii shaqayn doonaan inta baarlamaan cusub laga soo dooranayo warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste baarlamanka soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kalfadhiga sideedaad kulankiisii labaatanaad iyadoo ajandaha maantana uu ku salaysnaa sanad guuradii afraad ee baarlamanka sagaalaad ee soomaaliya oo maanta sharci ahaan wakhtigiisa ku ekaa ka hor inta aan dhowaan la go-aamin inuu baarlamanku sii shaqeeyo ilaa laga helayo baarlamankii bedeli lahaa waxaana sidoo kale dib loo dhigay howshii loo madlanaa ay ku aadanayd ansixinta qaraarka baarlamanka tobnaad loogu gudbinayo dhammaystirka dib oegista dastuurka kulanka baarlamaanka maanta oo uu shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxaa ugu horeyn warbixin ku aadan waxyaabihii u qabsoomay golaha shacabka muddadii afarta sano ahayd ee uu soo shaqaynayey ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad muddada afarta sano ah ee aan xilka guddoonka haynay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan xoogga saarnay sidii aanu u hirgelin lahayn dhismo gole baarlamaan oo ka dhisan dhinacyada kaabayaasha aasaasiga u ah gole sharci dejin heer qaran oo la barbar dhigi karo dalalka dhiggeenna haddaba maxay yihiin kaabayaasha ahmiyadda koowaad u leh gole shacab heer qaran ah oo gudan kara waajibaadkiisa baarlamaanku inuu yeesho xarun baarlamaanka oo golaha guud ku qabsado shirarkiisa loo dhan yahay oo leh muuqaal iyo sharaf u dhigmo baarlamaan qaran ammaankiisuna sugan yahay baarlamaanku inuu yeesho xarun xafiisyada guddoonka kulamada guddiyada iyo shaqaalaha goluhu ku gutaan waajibaadkooda qaran oo leh tafsiilaadka ay u baahan yihiin baarlamaanku inuu yeesho hoy uu goluhu ku martigelin karo kuna sugi karo ammaanka wufuudda iyo khubrada martida u ah iyo sidoo kale xarun xafladaha iyo munaasabadaha muhiimka ah ku qabsado baarlamaanku baarlamaanku inuu yeesho xarun lagu kaydiyo xusuus dhowrka xogta baarlamaanka sidoo kale habdhowraha baarlamanka soomaaliya cabdulaahi xasan rooble ayaa si kooban uga hadlay caqabadaha ay la kulmeen muddadii ay howsha baarlamanku ku soo jireen howl kasta oo aan bilownay waxaa laga bilaabay meel cidlaah qodobka labaad ma jirin qoraallo hore oo la six raaco oo lagu noqdo ma jirin xubno ka soo shaqeeyey waxqabadkooda oo waxqabadkooda la kaashan karo ma jirin nidaam habdhowr oo horey loo adeegsaday oo dalkani nidaamadii baarlamaanku ay soo maamulayeen ma jirin shaqaale u tababaran oo aqoon u leh shaqada xafiiska oo shaqada xafiiska qabanaya ma jirin xafiis iyo agab loogu talagalay in lagu maamulo hawsha habdhowrka ma jirin hanti loo qoondeeyey si loogu socodsiiyo waxqabadka xafiiska ha ahaato mid hawl lagu fuliyo ama mid xileed oo la siiyo
gudoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sheegay in afartii sane ee ugu dambeysay ay baarlamanka ka geeriyoodeen ilaa siddeed iyo toban mudane kuwaasoo isugu jira qaar la dilay iyo kuwo iskood u geeriyooday wuxuuna baarlamanka
waa tahay warbixintaasi